إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah siyaasiyiin ku sugan magaalada muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in badda soomaaliya lagu hayo xaaluf baan islamarkaana ay xilligan ku jiraan ku dhowaad laba kun oo markab oo khayraadka boobaya xukun xadusino ah ayaa lagu fuliyey nin kufsi ka geystay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kaas oo sidoo kale laga qaaday neef geel ah waxaa degan xaaladda deegaanada yaad iyo aato ee gobolka bakool halkaasoo ay shalay dagaal kula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab meydka wiil dhallinyaro ah ayaa laga helay guri lagu murunsan yahay oo ku yaala magaalada hargeysa xilli qoyska wiilkan ay sheegeen in maamulku cadaalad darro kula dhaqmay weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dowro u qabatay culimmada axkaamleyda gobolka warka dibaddana tobannaan ruux oo rayid ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn ka dhacday waqooyiga dalka ciraaqa u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan siyaasiyiin ku sugan magaalada muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in badda soomaaliya lagu hayo xaaluf baan islamarkaana ay xilligan ku jiraan ku dhowaad laba kun oo markab oo khayraadka boobaya haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in badda soomaaliya ay wajahayso boobkii ugu darray abid kaas oo ah mid sharciyaysan oo dowladda federaalka ku beddelatay lacag aad u yar oo hal milyan oo dollar ah idris cabdi dhakhtar oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii farmaajo ayaa sheegay in heshiiska uu xasan sheikh hadda la galay kenya ee lagu kala bedelanayo kalluunka iyo qaadka uu sii horseedayo in kenya ay sii kordhiso boobkii kheyraadka badda soomaaliya instiid hadda annaga afartii sana hadda lasoo dhaafay aniga dhowr jeer waxaan ka mid ahaa guddiga kulumaysigan ku jiray baarlamaankii hadda lasoo dhaafay dowlado kalaaba isaga iska qaadanaya kheyraadkii waddanka waxaan xasuusanahay dowladda shiinaha kontraada la galay lacag hal milyan ah sanadkii waxaa ku jirta soddon markabaa ku jirta baarlamaanka hortiisaan ka sheegay ani dowladdaas xataa kenya ah ayada naftirkeeda waa iska qaadanaysa malaayigan waxa waye kulluunka kheyraadkan baddeena haddana haddii lasii fasaxo waxaan u malaynaa maxaa lalehaye mamarsiyaa loo hela marka waxaan dhihi lahaa arrintan kheyraadka annagaaba u baahan baad sidoo kale xasan bariise oo ka mid ahaa musharaxiintii u tartamay xilka madaxweynaha dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in badda soomaaliya ay wajahayso boob nuucii ugu darnaa wuxuu sheegay inay hadda baddeenna ku jiraan ku dhowaad laba kun oo markab oo u badan kuwo laga leeyahay shiinaha kuwaas oo xaaluf baan oo aan xisaab lahayn ku haya dhammaanba kheyraadka badda soddon markab ayaa shiinaha lagula heshiiyey ayaa la siiyey laysan inay kalluumaysan karaan soddon ma aha waxaa ku jira markii iigu dambeysay hadda aniga ma aqaano toddobaad ka hor ilaa iyo kun iyo toddoba boqolaa ku jirta oo markay ugu yartaa ilaa sideed boqol ay shiino tahay waxaa kaaga daran heshiis baad galaysaa hadda soddonkaas waxaa layidhi waxaa laga qaaday hal milyan baa laga qaadaa layidhi waxa ay qaadayaan ma laga hadlay marka soddonkaas hadda markab halka milyan loo qayb waxaaba kusoo aadaysa umalay soddon iyo saddex kun halkii markab hal sano wuxuuna qaadi karaa afartankii maalmood ayuu wuxuu qaadi karaa in ka badan shan milyan oo dollar halkii markab marka markabka seed ula heshiinaysaa waxa uu qaadayaba ma ogide dowladda federaalka ayaa mar walba shisheeyaha ka qaadata lacaga yar iyadoo u fasaxda boobka kheyraadka ummadda dadyowga ku nool dunida arrimahan oo kale way ka bannaanbaxaan ugu yaraan xitaa ma oggolaadaan inuu qaaliyoobo rootiga laakiin dadka soomaaliyeed ayagoo gaajaysan ayaa hortooda shisheeyaha loogu casuumayaa kheyraadkoodii xukun xadusino ah ayaa lagu fuliyey nin kufsi ka geystay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kaas oo sidoo kale laga qaaday neef geel ah faahfaahinta warkan waxaa inoo haya maxamed muuday abu muslim xukunkan ayaa ka dhacay deegaanka booco oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa lagu fuliyey nin dhallinyaro ah oo kufsi u geystay mid ka mid ah haweenka ku dhaqan deegaanka qaadiga maxkamadda ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka iyo faahfaahintiisa xukun intaas kadib maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka markay dhegaysatay dacwadan iyo jawaabteeda oo ah qirasho waxay weydiisay inuu guur soo maray iyo in kale wuxuu yidhi guur ma soo marin una bandhigtay sharciga islaamka waxayna xukuntay sidatan kow falka lagu soo eedeeyey eedaysanaha in uu yahay xadusina labo in lagu dhufto boqol karbaash maadaama aan soo marin guur saddex in la musaafiriyo muddo dhan hal sano afar in lagu leeyahay qurbac saddex jir oo mahrumasal ah qaadiga ayaa soo bandhigay waxa uu ku sugnaaday xukunka xukunkan wuxuu ku sugnaaday qirasho waxaana loo oskuday maraajicdan kow qowluhu tacaala fii suurati nuur aayadda labaad azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jaldah walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa daa'ifatu min almu'miniin labo can ubaadat bni saamit qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam khuduu canii khuduu canii faqad jacala allahu lahunna sabiila albikru bilbikr jaldu mi'ati wanafyu sana rawaahu muslim haddan insha allahu tacaala tanfiidka ayaan gelaynaa wilaayaadka islaamiga ah waxaa lagu maamulaa shareecada islaamka qof kastana ah oo xadgudub samaynaya waxaa loo fiiriyaa kitaabka iyo sunnada waxaa degan xaaladda deegaanada yaad iyo aato ee gobolka bakool halkaasoo ay shalay dagaal kula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkaas iyo war kaloo ku aadan weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaadhsiiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay shabeellaha hoose iyo magaalada muqdisho waxaa halkan ka soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay gobolka banaadir iyo shabeellada hoose waxay ka fuliyeen howlgallo kala duwan haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal toosa ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano dhismaha warsamo indhool ee degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho isla banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qarax la baagsadeen goob ay ku qayilayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu bartilmaameedsaday ayaa ku sugnaa suuqa degmada kaaraan goobaha sidoo kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarada la beegsadeen waxaa ka mid ah goob fariisan u ahayd ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka halkaas oo qarax lagu weeraray waxayna ciidamadan ku sugnaayeen halka loo yaqaano xeradamaayo ee ka tirsan degmada hodan dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal ku qaadeen saldhigyo ay degmada jannaale kaga sugnaayeen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya gaar ahaan kuwa uganda iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee jannaale kula sugan dagaaladan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo shalay dagaal u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ka dhacay duleedka degmada xaaji cali ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo lagu dhaawacay ugu yaraan saddex askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka sidoo kale howlgalladan ayaa ku soo aadaya iyadoo ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay shalay dagaal kula wareegeen gacan ku-haynta laba deegaan oo ka tirsan gobolka bokool halkaas oo ay in muddo ah haysteen ciidamo daacad u ah xabashida ethoobiya kuwaas oo la yidhaahdo liyu bolis waxaana ay wararku sheegayaan in dagaalkii shal halkaa ka dhacay oo ahaa mid bilowday mar qura sida ay sheegeen dadka ku nool deegaanada yeed iyo caato oo muddo sannado ah ku hoos jiray gumaysiga xabashada ethoobiya afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab asheekh cabdulcasiis abuu muscab oo la hadlay idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaqiijiyey inay la wareegeen labadan deegaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana soo dhoweyn diiran kala kulmay dadka deegaanada yeed iyo caato kuwaas oo halkaa ka taagay raayada towxiidka islamarkaana dhulka dhigay calankii ethoobiya sida ay wararku sheegayaan dagaaladii shalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanada yeed iyo caato waxaa khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ka soo gaaray ciidamadii liyu booliska ee taadka u ahaa xabashida ethoobiya meydka wiil dhallinyaro ah ayaa laga helay guri lagu murunsan yahay oo ku yaala magaalada hargeysa xilli qoyska wiilkan ay sheegeen in maamulku cadaalad darro kula dhaqmay mar kale iyo maxamed muudey abuu muslim
wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa ku waramaya in la helay meyd wiil dhallinyaro ah oo ay xabaddu ka muuqdaan ehelka wiilkan oo sidoo kale wajahay sida ay sheegayaan dhulboob lagu hayo qoyskooda ayaa si adag uga hadlay arrintaas xukun ay maxkamadda maamulka somalilan ka soo saartay dhulka ayay sheegeen in uu yahay mid cadaalad daro ah maanta halkii ay deganaayeen ee beertoodu ahayd ee ay ku dhasheen iyagiiyo aabbahood iyo awowgoodii shan iyo tobnaadba maanta in maxay hayday xaqdarre lagaga xukumo jamaal ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye maanta waa meyd qolka meydka ayuu yaallaa waxa weeyaan dhulkan muddo dheer dheer dheer ayay arrintani socotay innamadaasi way hadleen oo way hadleen oo way hadleen waxa weeyaan cid dheg u dhigtay na ma jirto waxaan maanta anigu ka hadlayaa anigu ka hadli maayo meel soka iyo reer hoose ka hadli maayo sidoo kale waxay sheegeen in ay geeri ka xigaan gardarada lagu hayo ayna iska difaaci doonaan inaa lilaahi wainaa ilay raajin kulli nafsi daaqit almowt waxaan maanta halkan kaga hadlayaa jamaal axmed jimcaale oo maanta afar cisho dhulkii lixdankii ilaa toddobaataneeyadii uu aabbihii iyo awowgiiba lahaa uu maanta isagoo mayda yaallo qolka maydka ilaa imikana wax dhaqaaqdhaqaaqa aanaan arag baaris baa socotaa la yidhi ninkii ku soo talagala halkaa dhulkaa annagu dhimashaannu ka xignaa imikaba ha la ogaado imikaba ha la ogaado madaxweynahay ku socotaa dhambaalkaygu waxa wallaahiya oo bilaahiya oo tallaahiya cid alla ciddii
bulshada ku nool magaalooyinka ay haystaan shisheeyaha iyo kuwa ay ka taliyaan maamulada ay shisheeyuhu dhisteen ayaa waxa had iyo jeer ay dhibaatooyin kala kulmaan maamuladaas wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dowro u qabatay culimmada axkaamleyda gobolka warkan waxaa inoo faahfaahinaya maxamed amiin munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana gunaanad u ahayd dowro socotay muddo labo bilood ah loona qabtay culimmada axkaamleyda gobolka ayaa ka dhacday degmada aadan yabaal ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe culimmada dowrada loo qabtay oo tiradoodu gaaraysay konton iyo toddoba ayaa waxa ay aada ugu mahad celiyeen dowrada iyo maamuuska loo sameeyey meeshaan waxaan joognay laba bil aan cilmi ku wareyna runtii qaali ah oo cid walba oo soo xaadirtay oo hadda joogta oo ardada ka mid ah ay tamanihayso in loogu sii daro cilmiga runtii aan ka barana meeshaan waxau ahay cilmulxaal cilmulxaalne waxaa la rabaa qofka muslimka ayadaa laga rabaa inay barato inay u rarato waajib farducaynay ku tahay waxaa ugu horeeya towxiidka cilmiga inta qofka farducaynka ku ah inay barato towxiidkeeda towxiid marka waxaan ku baranay cilmu towxiid dowrada ayaa culimmada axkaamleydu waxa ay ku qaateen in ka badan toban kitaab oo kala duwan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu moxamed oo kelimad ka jeediyey goobta ayaa waxa uu yidhi marka insha allahu tacaala kitaabkii waa lagu soo duulay hala difaaco aakhiran waa lagu weydiin doonaa insha allahu tacaala qiyaamo marka la gaaro afarta shay oo qofka la weydiinayo cilmiga meesha aad ku bixday aa ku jirtay marka jawaab aan diyaarsano kitaabka waxaa loogu gargaaraa naftii in la bixiyo maalkii in la bixiyo cilmigii in la bixiyo in dadkii cilmi la baro in la dhawaaqo gaalada saas way dadki in looga digo gaalada axkaamleyda dowrada loogu qabtay degmada aadyabaal ayaa waxa ay qaarkooda ka yimaadeen magaalooyinka ay shisheeyuhu haystaan waxayna ballanqaadeen in ay ku dadaalayaan sidii loo wacyigelin lahaa bulshada ugu dambayntii munaasabadda oo ay hadallo ka jeediyeen dad kala duwan oo ay ka mid yihiin culimmada salaadiinta iyo abwaanada ayaa waxa ay ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan halka warkaas aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda tobannaan ruux oo rayid ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn ka dhacday waqooyiga dalka ciraaq ugu yaraan soddon iyo laba ruux oo shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo culus oo lala beegsaday deegaan hoostaga gobolka kurdistaan ee dhaca waqooyiga dalka ciraaq saraakiisha kurdiyiinta ayaa ku dhawaaqay in ugu yaraan sagaal ruux ay dhinteen saddex iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen tiro gantaallo ah oo ay ciidamada turkiga ku garaaceen tuulada barakh oo ku taalla halkay iska saaran yihiin dalalka ciraaq iyo turkiga warbaahinta ciraaq ayaa sheegtay in dadka dhimashada iyo dhaawaca ku noqday weeraradan dhammaantood ay ahaayeen dad rayid ah oo halkaas dalxiis iyo hawaqaadasho u joogay dowladda ciraaq ayaa amartay in si deg deg ah loo baaro sida ay halkaas wax uga dhaceen diyaaradaha turkiga ayaa marar badan duqaymo laayaan ah ka geystay deegaanada dhaca waqooyiga dalka ciraaq arrintan ayaana xiisad ka dhex abuurtay xukuumadaha baqhdaad iyo ankara warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waa nagayntaa